أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo dagaalo lagu jebiyey askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya golaha wasiirada kooxda herdada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday kooxda guurguurte ururka midooda afrika ayaa oggolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda etoobiya sheegtay inay iska difaaciso askarta ubadkenayaal oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayada hiiraan wilaayada baay ayaa dowlo caafimaada u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada buulofullay ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر
waa habeenimo khamiisa shanta bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartani toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan dagaalo lagu jebiyey askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus kala hortageen askarta kufaarta kenya oo dhaqdhaqaaqyo kawadaduleedka deegaanka mangai ee gobolka laamo ilaa iyo saddex jeer ayaa kufaarta kenya lagu jebiyey dagaalka waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo silbiyadda kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas golaha wasiirada kooxda hordada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday kooxda guurguurte haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed waxaa marba marka ka dambaysa si weyn isu soo taraya qayladhaanta kasoo yaraysa kooxda ridada soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii maraykanku joojiyey inta badan dhaqaalihii uu ku bixin jiray dalalka dibadaha gaar ahaan qaaradda afrika mid ka mid a wasiirada kooxda villa soomaaliya oo aada u warwarsan ayaa afka furtay wuxuuna sheegay in dhabarka loo jeediyey oo aanay jirin caawimo dambe uga imaanaya caalamka isagoo shaaca ka qaaday in qof walba oo ka tirsan golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya lagu amray inuu raadsado wax uu cuno murtad xayir maareeye oo ah wasiirka beeraha kooxda gurguurta ayaa isagoo ka walaacsan xaaladda lasoo diristay waxa uu yidhi waad ogtihiin adduunku inuu isbedelay dowladihii khayraadkooda ka shaqaysan waa diidan yahay hadda inay caawiyaan waxay leeyahay how many years are you aan de caawinayna wixiina horta la soo baxa maalin dhaweed golaha wasiirada waxaa looga hadlay qof waliba meeluu wax ka cuna ha u dhowaado ciddaba wax keenaysa male ama badda tag ama beeraha tag markaad caawimayda ima soo socoto sidoo kale wasiirka caafimaadka kooxda villa soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali xaaji aadan oo isnaha ka dayriyey xaaladan adag ee ay waajahayaan ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in dhibaatooyin adag ay ka dhaxleen dhimista dhaqaalihii maraykanku siin jiray waxaa kale oo murtadkan ka shanqariyey in xarumo badan oo hoostaga jiray wasaaradiisa albaabada la isugu laabay tan iyo wixii ka dambeeyey markii laga jaray sandareertidii ay ka heli jireen dalalka shisheeye gaar ahaan maraykanka oo bixin jiray dhaqaalaha ugu badan marka laga soo tago dowladda saliibiyadda maraykanka sidoo kale ingiriiska faransiiska jarmalka iyo dalal kale oo kuwa reer galbeedka ayaa dhimay miisaaniyadda dhaqaalihii ay siin jireen kooxda ridada soomaaliya sidaa ay maalmo ka hor sheegtay wakaaladda wararka ee royters mahadsaned cabdiqani ururka midowda afrika ayaa oggolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda etoobiya sheegtay inay iska difaaciso walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya dowladda ridada masar ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso sidii ciidamadeedu ugu soo biiri lahaayeen duulaanka saliibiga ah ee kufaarta afrikaantu ku joogaan dalka soomaaliya waxaa loogu yeero golaha amniga iyo nabadgelyada ururka midooda afrika ayaa shaaciyey inay ogolaadeen in kumanaan ka tirsan ciidamada masar lagu biiriyo howlgalka afrikaanta ee yusom kaas oo horraantii sanadkan ay meel mariyeen golaha gaalada midowday saraakiil ka tirsan xukuumadda alqaahira ayaa sheegay in tababaro loo soo xiray cotobyo askari iyo saraakiil ah oo la qorsheeyey in loo diro dalka soomaaliya murtadiinta masaarida ayaa waxa ay ku doodayaan in ciidamadan ay ka hoos dagaalami doonaan ururka midooda afrika inkastoo aan la ogeyn goobaha ay degi doonaan ciidanka riddada masar ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in lagu bedeli doono ciidamada burundi ee ku sugan shabeellaha dhexe dhinaca kale dowladda xabashida ethoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay go-aanka midooda afrika ee lagu ogolaaday ciidamada masaarida suleyban didiifo oo ah safiirka xabashida u fadhiya magaalada muqdisho ayaa imaanshiyaha ciidamada masaarida ee soomaaliya ku sifeeyey kuwo aan waxba soo kordhin doonin islamarkaana xaaladda uga sii dari karaa isagoo waraysi bixinayay ayuu tibaaxay in ethoobiya ay iska difaaci doonto ciidamada masar balse aysan iyadu hadda dareemaynin khatar weyn oo isaga filan tahay halis walba waxa uuna sidoo kale carabaabay in dowladda masar ay diidan tahay waxa uu yeeray horumarka ethoobiya Ethiopia cannot be threatened by the presence of Egyptian uh, troops in Somalia, our forces. I'm, I'm sure that uh, that kind of thing will not happen.
ma jirto cabsi iyo tahdiid ay dowladda etoobiya u aragto joogitaanka ciidamada masaarida ee soomaaliya mana nihin kuwa ciidamadaasi ka baqaya etoobiya waxay awood u leedahay inay isdifaacdo balse xaqiiqdu waxay tahay in joogitaanka ciidamada masar ee soomaaliya aysan wax faa'iida lahayn mana noqon doonaan ciidamo wax tari karaa taasina waa xaqiiqda dhabta ah waxaan kale oo aan ognahay in masar aysan wax gacana ka geysan doonin xalinta caqabadaha amni ee soomaaliya ka jira masar waxaa deris la ah suudaan mana caawin liibiya ayaa deris la ah wax gacan ahna kama geysan sidoo kale suuriya iyo falastiin dagaalada ka socda masar wax gacana kama geysan taariikh ahaanna ciidanka masar ma lahan sooyaal nabad ilaalineed sidaas darteed ma filayno in masaaridu ay wanaag ka samayn doonaan soomaaliya
So there will be no, no threat by Ethiopian side.
falanqeeyaasha ayaa aaminsan in tallaabada ay masaaridu qaadeen ay uga gol leeyihiin muujinta joogitaankooda milatari ee soomaaliya maalmo ka hor intaysan ethoobiya xariga ka jarin biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika oo ay ka dhistay webiga niil askar toobadkanyaal oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay ulayda hiiraan cumar xuseen maxamed waa askari ka tirsanaa murtadiinta kana soo howlgalay deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaybna ka ahaa askartii sida dirqiga uga soo badbaaday weerarkii taariikhda galay ee degmada aadan yabaal maxamed cali cabdi waa askari ka tirsanaa riddada laguna soo tababaray dalka masar aadan cabdulla ibraahim waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxauna tababar ku soo qaatay degmada cadaada ee wilaayada galgaduud saddexdaasi askari iyagoo toobad kenyaala waxay isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable askartan taabiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la kulmeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta iyo weerarada si dirqiga uga soo badbaadeen cumar xuseen maxamed waxaan ka raacay dowladda balweyne waxaa leegeeyey xamar xamar ayaan togbar ka soo qaatay xamar markaa togbar ka soo qaatay xare jenaraal daawud cardamaayaa nala keenay waa nala qaaday aadey walaa nala keenay aadey walaa dagaal ku galnay dagaalka waa nagu laaf jaray kolley anigii talaska ahay afarta bara nagala keenay markii afarta bara nagala keenay oo kala duud ku dhacay anagii talaska ahay anaga horta wax badan naga dhintay laakiin aniga waxba garaaf ima gaarin fiigaasoo fiigay balweynaha imaaday balweyne markaa imaaday xamaraa liiga wacay in xamaraan tegey ciidanka xamar lageeyey xamar uu tegey xamaraa fasax liiga soo siiyey laba iyo toog markay xabad bilaawatay adiga halka saacatada gaarin anaga waxaa joogo mawax laga soo cararay haa aniga waxaa usoo cararay dhinaca hiiraan u cararay mawaxan imaanay markaa mawax imaanay kadib maqokuriya sii tegey balweyna toos usoo markaa saa u tegey maqokuri odawaaya dadka raadanaya markii la dhahay wixii baxa celina anagoo dhumanay xaafada ku dhumna anagoo shan iyo labaatan qofa gaariha meeshaas ka soo raacan anaga soo koriysano laba boqol waxaan leeyahay kulley meeshaas waxba faa'iida ma lahayn yaiskii ka dhammaada dhale ciidamada anigoo maxamed cali cabdi oo ku dhashay magaalada beledweyne oo ka raacay dowladda oo kusoo tababartay waddanka masar lix biloodaa kusoo qaadanay tababarka masaariyaa bixinaysa markii dambena waa nalaga soo waday waa nala keenay xamraa nagu soo celiyey habeenmadoa baabuur naga soo saaray waxaa nala geeyey gobolada galgaduud waxaa nala geeyey celdheere iyo ceel ali axmed labadaas meel noogu horreysay waxaa leeyahay waxa xadirtaa kadib inay ciidan noqdaan rabo inay iska dhaafaano meesha wax run ma taalo wax meesha lagu hayaa waa been waxaa leeyahay dadkaas wadankooda iska joogaan mees meel mageyneyso ciidanimada meel mageyneyso waxa meesha lagu hayaa waa been waxaa leeyahay inay isu soo dhiibaan walaayada islaamiga isu soo dhiibaan sida hadda anigoo kale gacan furan lagu soo dhaweeyey anoo aliin aadan cabdimin duraahin oo ku dhashay degmada alaali haddana dowladda ka raacay beledweyne mabasuud oo dhibaato badan tobabakan sidaan ugu tobabakan intay walaal ahoo ku jirto inay ka tobabakentaan ninkii ku degmay hadda ka tobabakenaan taagana hadda xiidanayo hadda qoranaayo ka tobabakeena ilaahay dartiisa iskaga dhaafandeen wilaayaadka islaamiga waxaa si istaba jooga u soo gaaraya askarta taabiinta ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta wilaayada bay ayaa dowro caafimaad u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waa dowraad silsilado dhinaca caafimaadkaha oo ay iska kaashanayaan howlwadeeno ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan qaybta faydhowrka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo si toosa uga bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan dowradan oo isugu jirta duruus xagga caafimaadka iyo si guud muhiimadda faydhowrka iyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka ayaa ugu horreyn loo qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada buulafulay dadka ka faa'iidaysta dowradan oo isugu jira ganacsatada kawaanleyda macallimiinta madaariista iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa jiho kasta lagala hadlay waxyaabaha sida gaarka u quseeya idaacadda islaamiga ah ee andalus oo xaadirtay qaar ka mid ah goobihii lagu qabtay dowladan caafimaadka ayaa wareysatay dadkii ka faa'iidaystay magacii xuseen xasan aadan oo jooga degmada buulafalay maanta waxaa noo soo gabagaboobay dowro noo socotay muddo saddex maalmood ah oo ka saabsan dhinaca caafimaadka faydhoorka deegaanka buulafalay dowladaas intay socotay waxaan ku baranay dhanka caafimaadka sida macnaha biyaha nadiifka in caafimaadka laga helayo cuntada oo maarata oo aan dhacin la cuno in haddina macnaha caafimaadka laga helayo waxyaabaha maarata oo caafimaadka ka imaanaya dhan aan noogu sheegay inaa maartaan raadino waan aan ku dadaalno waxaa ka mid ah biyaha in layska safay maadada koowaad biyahaas oo maarata wasaqdale in layska ilaaliyo si loo nadiifiyo kuloori iyo waxyaabaha biyaha lagu nadiifiyo in aan ku nadiifisano alxamdulilaah waxyaabaha oo qofka muslimka bani-aadanka dhibaatada insheenow alxamdulilah liska baray maalmo ayaa dowladoonin socotay eeda walweyninka fahame marka eeda aan ka faraasagna arantoonanin qobodi oo maktabka alxamdulilah caafimaadka uusanin aas-aasay degmada boolfalay dadka ka noolo alxamdulilah si guud iyo si gaar ahaanba alxamdulilah eed ee arintaasi in anfactay waxaa kamid ah horta badana dowlada nadaafada yaa ka saabsanaytay alxamdulilaahi waxyaabaha laka hadlay waxaa kamid ah qofka horta shaksada nadaafadiis iyo anka horeyd waxyaabaha laka hadlaa awalan waxaa lax ka bilaaway koloorinta ayaa lax ka bilaaway oo caafimaadka alxamdulilaahi oo lenka hadlaya biyo laka daro dowro ayaa noo soo gabagowday maalmahan socotay muddo saddex beri ah oo lagana hadlayo faydhowrka caafimaadka si guud ahaan koley degmada buulafulay ama wilaayadda baay looga hadlayey in faydhowrka la hagaajiyo la wanaajiyo marka kolley runtii wax weyn baynu ka faa'iidnay dowladan looga hadlay faydhowrka caafimaadka runtii waxaa nala baray haddaan awal ogeynba iyo haddaana ogeynba haddaan ognahay haddii aynu ogeyno waa nala baraarujiyey qofkii aan ogeyna runtii waa wax weyn buu ka faa'iidey marka waxyaabaha nala baray waxaa ka mid ahaa ee kolley oo nala ogeysiiyey noocyada cuntooyinka ay u qaybsamaan oo jirka maxaanku dhaa uu kala qaato marka waxaa ka mid ah kow sonkorta oo jirka qofka u isticmaala raashinka sonkorta oo ka dhalanaya kolley jirka u baahan yahay borotiin ayuu jirka u baahan yahay dufin ayuu u baahan yahay fitaminaad buu u baahan yahay macdan buu jirka u baahan yahay marka shantaa nooc ee cunada loo qaybiye kolley insha allahu tacaala runtii aad baan uga faa'iidnay dowladan sidoo kale howlwadeenadan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sidoo kale duruus caafimaad iyo talooyin kala siiyey dumarka muslimaadka ee wax ka barta mu'asasada al-najaax ee degmada buulafulay waa kuwan qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay dowladan oo si gaara ugu waramay andalus anagoo magaaga la ero raxmo xuseen xasan maintana ninka qowday dowro magaasha la ero faydhowr awalan dowrada maybak faa'iidnay intii caafimaadka yanlaku hadali caafimaad ahaan awal wala caafimaadka lakala dagaalamo oo laka ilaaliyo maybwa foor fac wala ero jaran afar fac tanfacda koowaad waa qofka in farihiisa iska nadiifiyo ama canug saxraha ka dhaqo ama asaga naftiisiisii bersonal hajet wax la dhaaya jiro qofka bersona shaksiyadiisii ama nadaafadiisa naftiisa ha ahaato in si fiican iskaga nadiifiyo jirkiisa oo kale ama dhardhaqtaanka waxaa jiro alwiqaaya khayru min alcilaaj waa faydhowr qofka caafimaadkiisa waa in la ilaaliyo waxaan ka codsanaynaa in sida oo kale naloo ziyaadiyo doorooyinka oo caafimaadkana loo akhriyo saasaan dhihi lahaa magacay kaahiye sheekh bakar deegaankeena bullafulay waay dooro laba beri ayaa nagu socda caafimaadka guud iyo gaarba ku tirsan caafimaadka wuxuu ka mid yahay dhanka caruurta iyo dhanka raashinka iyo dhanka qashinka meelaha lagu farjinayo waxyaabo badan ayaan ka baranay raashinka banaanka raashin banaanasal dhigay oo baranbarada cayayaanka badan yubdaatiisanka wax walba ahaada raashinkada waxaan weer daboolay si in la ubadaya anigoo magacayal dhaxaawa xasan deeri u nool degmada buulo fulaay waxaa noo socotay dowro laba beri ah ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan waxyaala badnaayo naga maqnaa ayaan ka faa'iidnay xagga nadaafada oo kale nadaafada macnaha inay tahay nolosha qofka muslimka inay tahay ayaana loo sheegay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waana arrin naga maqnayd annaga iyo beehadana dhanay anfacaysaa sidii wasaqda oo nadaafada cafaayad oo kale lafaha wax lagu cunayo kale meelaha lagu tuurtuuraayo dadka inayna anfacaynin beehadda dhan ay halaynayso howlwadeynadan qaybta faydhowrka ee ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku howlan bixinta dowradan xagga caafimaadka ayaa maalmaha soo socda gaari doona degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay si dadka loogu faa'iideeyo islamarkaana loo siiyo talooyin xagga caafimaadka ah maxsanad bashiir guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimaad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu